الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين يكاد البرق hillaacu wuxuu sigaa yakdafu huwa barqigu inuu dafo absaarahum absaara asxaabi sayid roobkaas asxaabtiisa asxaabtaas indhahooda inuu dafo ayuu hillaacu sigi kullamaa mar kasta oo adaa huwa barqigu uu iftiimiyo lahum liasxaabi sayid roobka asxaabtiisii mar walba oo hillaacu uu iftiimiyo mamshan makaanu socod meel lagu soconayo hadduu u iftiimiyo mashoow asxaabtii roobku way soconayaan fiihi filmamsha makaanu socodkaas hillaacu u iftiimiyey ayay ku soconayaan waidaa adlama huwa barqigii hillaacii markuu mugdi noqdo calayhim korkoodii uu mugdi ku noqdo qaamuu way joogsanayaan walow shaaa allahu ilaahay hadduu dooni lahaa ladahaba ilaahay wuxuu la tegi lahaa bisamcihim maqalkooda iyo wa absaarihim aragyaalkooda maxaa yeelay ina allaha ilaahay qadiirun waa alla awooda calaa kulli shay wax walba allihii awoodow yakaadu lbarqu hillaacu wuxuu sigaa yakdafu huwa barqigu inuu dafo absaarahum aragyaalkooda inuu dafo absaara asxaabi sayb roobkii shubnaayay asxaabtiisii asxaabtaa indhahooda inuu dafo ayuu hillaacu sigi kullamaa mar kasta oo adaa huwa barqigu lahum liasxaabi sayid roobkii asxaabtiisa hadduu u ifiyo mamshan makaanu socod hadduu u ifiyo mashoo way soconayaan asxaabtii fiihi filmamsha makaanu socodkaa dhexdiisa ayay ku soconayaan waidaa adlama barqigu markuu mugdiyaabo calayhim dushooda uu ku mugdiyaabana qaamuu way joogsanayaan walow shaaa allahu ilaahay hadduu dooni lahaa ladahaba huwa ilaahay wuxuu la tegi lahaa bisamcihim maqalkooda iyo wa absaarihim iyo aragyaalkooduu la tegi lahaa maxaa yeelay ina allaha ilaahay qadiirun calaa kulli shay wax walba allihii awoodow waxaan ka soo hadlaynay munaafiqiinta iyo tilmaamaha ay leeyihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala munaafiqiinta wuxuu ku soo tilmaamay tilmaamo khatar leh oo mid walibaah midka kale uu ka foolxun yahay waxaa ilaahay uu ku soo tilmaamay cadamuliimaan iimaanka ay sheegayaan inaysan waxba ka jirin wamaa hum bimu'miniin wuxuu ilaahay ku soo tilmaamay alkhidaaca dhagar iyo khayaanaalooyin inay yihiin yukhaadicuuna allaha waladiina aamanuu wuxuu ilaahay ku soo tilmaamay inay yihiin dad cudurro qalbiga ka qaba oo qalbiga ka xanuunsanahay fii quluubihim marad waxa ilaahay ku soo tilmaamay alkadib beenaalayaal inay yihiin bimaa kaanuu yakdibuun waxa ilaahay uu ku soo tilmaamay munaafiqiinta alistaad fi lardi dhulka inay fasaad ku hayaan oo macaasidooda iyo kufrigoodu ardadii ay fasaadinayso waxa ilaahay uu ku soo tilmaamay zamu lmu'miniin dadka mu'miniinta inay aflagaadeeyaan oo ay ku tilmaameen kuwa caqli fudud annu'minu kamaa aamana sufahaa waxaa ilaahay ku soo tilmaamay alistihzaa inay yihiin kuwa mu'miniinta ku jeesjeesa allahu yastahzi'u bihim innamaa naxnu mustahzi'uun waa kuwii dhahayey waxaa ilaahay uu ku soo tilmaamay subxaanahu wa tacaala nimankan inay yihiin mutaxayiriin kuwa jahwareersan wayamudhum fii duqyaanihim yacmahuun way jahwareersan yihiin waxaa ilaahay uu ku soo tilmaamay inay yihiin kuwo baadidii iibsaday hanuunkiina iska bixiyey intaasoo tilmaamaha oo midba midka kale ka xun yahay ayaa ilaahay munaafiqiintii uu ku soo tilmaamay munaafiqiintan marka waxaanu ku soo jirnay ilaahay subxaanahu wa tacaala tusaalooyinuu ka bixiyey iyo mahmaah waxaa ilaahay nimankan munaafiqiinta ah uu tusaalahoodii ka soo dhigay aayaddii hore dad roob ku da-ay oo roobkaasna ay ku dhex jiraan mugdiyo onkod iyo hillaac oo markaa dhegahoodii faraha geliyey ayagoo ka cabsanaya geeri oo inuu onkodkaas iyo hillaacaasi uu halaago ayay ka baqaayaan aayaddan marka yakaadu lbarqu waa tatmiimun lilmathali aluulaa tusaalihii horay dhammaystiri tusaalihii horaan weli dhammaan qoladii roobku ku da'ahayo gudcurka iyo hillaacayo onkodku uu haystay qoladaas tilmaantoodii aayaddan ay dhammaystirin waa tatmiimun lilmathali alawal masalkii iyo tusaalihii hore ayaa aayaddan ay dhammaystiri oo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala nimankan roobku ku da'ahayo waxa uu sigi hillaacu inuu indhaha ka daqo macnaha sida hillaacu waxa weeye hillaac caadiya ma aha nimanka hillaac ahayd waa hillaac wiliq wiliq wiliq wiliq dhahayo daqiiqad kasta socda wy iska socda iska daba imaanayo marka kaasoo kale wuxuu khatar u yahay inuu indhaha waxyeeleeyo nimankan marka sidaa cirku uu ugu hillaacayo oo roobkaasi uu ku da'ayo markuu hillaacu u iftiimiyo meel ay ku socdaan way soconayaan xoogaa yaroo iftiima markay helaan way soconayaan ilaahay marka subxaanahu wa tacaala wuxuu ka cabiray masow way soconayaan markii wax yar uu iftiimiyo lama dhihin cadow way ordaayaan lama dhihin maxaa yeelay socodkii yaaba khatar ku jiraba orod ma hayaan nimanku socodkii yaaba khatar ku jira waxa weeye intaa yaroo cirku uu hillaacu wac u leeyahay intaasay dhowr tillaabo dafaayaan dhowr tillaabay boogsiinayaan intaa yarta ah way soconayaan haddii markaas mugdi uu noqdana way istaagayaan waxaan marka aayaddan ka fahmin nimankan roobku ku da'ayo habeen inay ku dhex jiraan habeen maxaa yeele maalin hadday ahaan lahayd uma baahdeen hillaacan hadduu hillaacu joogsado caadii u socon lahaayeen oo iftiinka maalintay ku socon lahaayeen aayadda marka waxaad ka fahmin siday u socoto nimankani niman habeen jooga inay yihiin oo balaayo isugu darantay habeenkii gudcurka gudcurkii oo habeenka gudcurkii daruurta iyo gudcurkii roobka intaasaa nimankan isku haya marka intaa yaroo hillaac uu walac leeyahay dhowr tillaabay qaadayaan markaas haddii hillaac uu joogsado way istaagayaan iyaguna nimanka noocaasa waxay u egyihiin niman jahwareersan waa dad jahwareersan dadka roobku sidaa u hayo way jahwareersan yihiin maxaa yeelay iftiin oo weyn oo mar walbaba u shidan ma haystaan daqiiqaduu iftiinkan u shidnaan markuu ka joogsado iyaguna way istaagayaan taas marka waxaa la mida nimankan munaafiqiinta ah nimankan munaafiqiinta ah waxa weeye iimaankii ay heleen iimaan sii socday ma aha waa kuwii dib uga laabtay dalika biannahum aamanuu uma kafaruu way ka laabteen iimaankii marka waxaa laga dhigay iimaankaas oo muddada yar ay ku jireen niman xoogaa hillaaca helay inta xilliga ay iimaanka lahaayeen wax yaroo hillaacay heleen oon badnayn markaasay xoogaa ku socdeen nuurkaas nuurkii iimaanka ayay ku socdeen markii gaalnimadii ay galeenna waa markii mugdigu uu qabsaday oy dhaqaaqi waayeen istaageen gaalnimadu markay qabsadeen waa markii ay dhaqaaqi waayeen oy istaageen walow shaaa allahu ladahaba bisamcihim wa absaarihim ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu nimankaa haddii ilaahay dooni lahaa wuxuu baabi'in lahaa maqalkooda xaqiiqiga bisamcihim alxaqiiqiy wa absaarihim alxaqiiqiya maqalka caadiga ah ilaa kii hore ilaahayaaba ka qaaday moog horay nimanka waxaan u soo marnay inay niman dhegala yihiin niman dhegala inay yihiin waan soo marnay summun bukmun cumyun inay indhala yihiin oo dhegala yihiin waanu soo qaadanay marka dhegala-aantaas waxaa laga waday xaqay ka dhegala yihiin laakiin dhaga caadiya way qabaan indhala-aantaasna waxaa loola jeeday xaqay ka indhala yihiin laakiin indha caadiya way qabaan haddii marka ilaahay doonaayo dhagahan caadiga ah uba iska tiri lahayba sidii nafcigii dhagaha uga qaaday oo xaqi aysan u maqlayn xataa warka caadiga ah ayuu ilahay ka baabiin lahaa dhagaha caadigu ka baabiin lahaa markaasay dhagoolayaal rasmiya noqon lahaayeen indhoolayaal rasmiyay noqon lahaayeen ilaayo walba waxa weeye indhalaan caadiya waxay ku jireen oo xaqii ay ka indhalaayihiin indhahan caadigaa ilahay ka qaadi lahaa hadduu ilaahay doono sidii xaqiiba ay isaga indhatireen dhagaha sida xaqii ay isaga dhigatireen dhagaha caadiga ahu ilaahay haddana ka baabiin lahaa hadduu ilaahay doonaayo maxaa yeelay ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay awood buuxduu leeyahy awood buuxda iyo tasaruf buuxa oo cidna uusan uga amar qaadanayn ayuu ilaahay leeyahay subxaanahu marka nimankan munaafiqiinta ah hadalkoodii halkaas ayuu ku dhammaaday waxaa hadalkooda uu ka soo bilaabmay wa min annaasi man yaquulu aamanna billahi wa bilyawmi alaakhir wamaa hum bimu'miniin halkanaa lagu joojiyey nifaaqa marka laba qayboodu nifaaq munaafaqnimo laba qayboodu annifaaqu alcamali wanifaaqu alcaqadi labadaas u qaybsamay munaafaqnimo xagga caqiidada gelaysa iyo munaafaqnimo gelaysa xagga camalfalka iyo cibaadaadka gelaysa aayadahani nifaaqa ay ka sheekaynayaan waa nifaaqa xagga caqiidada qofka caqiidadiisiiya munaafaqnimo uga jirtaa oo afkana wuxuu ka leeyahay aamanna calooshana waxaa uga jira gaalnimo caadi ah kaasaa waxaa la yidhaha nifaaq xagga caqiidada annifaaqu alcaqadi nifaaq xagga caqiidada ku jira waxaa jira nifaaq camali la yidhaaho oo qofka macnaha akhlaaqdiisa iyo cibaadaadkiisa munaafaqnimo gasaa jirta kaas marka gaalnimo ma keenaayo laakiin wuxuu ka mid yahay min adunuubi alkabaa'ir dembiyada waaweyn oo halista uu ka mid yahay nifaaqa xagga camaliga saddex calaamahan uu nabigu uu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam munaafaqnimada xagga cibaadaadka iyo akhlaaqda ee qofka dhaqankiisa gasha dembiyada waaweynay ka mid tahay saddex calaamuuna nabigu ku sheegay sala allahu wasalama calayh aayat lmunaafiqi alaaun munaafiqa calaamadiisi waa saddex idaa xaddasa kadab markuu sheekaynaayo beenuu ku sheekeeya been ayuu ku sheekeeyaa wa idaa caahada qadar markuu qolo uu ballan ka qaadana waa dhagraa oo khiyaanadaasuu ku shaqaystaa oo ballanka waa ka baxaa wa idaa tumina khaana markii wax lagu ammaanaystana ammaanadii loogu imaan maayo kaas waxaa la yidhaahaa annifaaqu alcamali munaafaqnimada xagga camalfalka gashaw taas dad badan oo muslimiinta ka mida ilaa dad yar maahane way ku dhacday musiibadaas nifaaqa xagga camaliga ah wey maxaa yeele qofku hadduu markuu hadlaba been uu ku sheekaynaayo oo markii qolo uu ballan la galo ballankii uu ka baxaayo oo ammaanadii aan loogu imaanaynin waa munaafiq xagga dhaqanku munaafiqiya laakiin caqiidadiisu way fiicanta waa muslim caqiidadiisa way toosan tahayoo waa qof muslim oo mu'mina laakiin munaafiqnimaa ku jirta xagga camalfalkay munaafiqnimo uga jirta taas marka gaalnimo ma keenayso laakiin dembiyada waaweynay ka mid tahay halista ah oo qofku hadduusan iska dhaafin naar u soo jiidi karto ayay ka mid nifaaqan aayadihan ay ka sheekeeyeenna waa nifaaqu alcaqadi munaafiqnimada xagga caqiidada gashow xagga caqiidada gashow oo markii qofku inuu afka ka yidhaaho aamanna billaah gaaladana uu markaa sirta iyo xogta uu gudbinayuu leeyahay adinkaan idinka mid ahay oo gaalaan ba ahayba adinkaan idinka mid ah qoladan waan ku jeesjeesaayey kaas waa nifaaqa xagga caqiida waa gaal caadiya kaas qofkaasi muslim maaha waa gaal caadi ah yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waaladiina min qablikum lacallakum tattaquun yaa ayuhaa kanow kaasoo annaasu dadka ahow war dadkanow ucbuduu rabbakum rabbigiin caabuda rabbiga waxa weeye hore waan u soo qaadanay waa ismulfaacil aliftii laga xadfay ucbuduu caabuda rabbakum allihii idin barbaariyey caabuda rabbigiinnii idin barbaariyey caabuda alladii rabbigaasoo khalaqakum adinka idin abuuray waaladiina kuwiina abuuray min qablikum adinka hortiinna ahaaday lacallakum waxaad xaqiiqo ku tihiin markaa haddaad rabbigiin ka haddaad rabbigiin caabudaan tattaquuna inaad alla ka cabsataan aad xaqiiqo ku tihiin haddaad cibaado la timaadaan yaa ayuhaa kanow kaasoo annaasu dadka ahow ucbuduu rabbakum allihii idin idin barbaariyey caabuda rabbigiinni idin barbaariyey caabuda alladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray waaladiina kuwiina abuuray min qablikum adinka hortiinna ahaadeen lacallakum waxaad mudan tihiin oo xaqiiqa aad ku tihiin tattaquuna inaad alla ka cabsataan haddaad rabbi caabudaan waxaan hore u soo qaadanay suuradda qaybteeda hore inay ka sheekaynaysay saddex qolo sifaatu lmu'miniin dadka mu'miniintaa tilmaamaha lagu yaqaano waxay ku xijisay suuraddu kufaarta sifaat lkufaar waxay haddana laga soo sheekeeyey in badan sifaat lmunaafiqiin saddexdaa qolo oo dadku ay u qaybsamaan ayaa laga soo sheekeeyey halkan marka aayaddani waa aayad caama waxaa lala hadli dadoo dhan marka dadoo dhanaa lala hadli marka oo waxaa la leeyahay war waxaas munaafiqiin iyo gaalannimo iyo waxaa ka soo tagee sifada idinkugu wanaagsan oo ilaahay doonaayo waa inaad noqotaan qoladii hore mutaqiintii hore oo muhtadiinta ahaa taas weeye qolada fiican oo ilaahay uu raalli ka yahay qaybtii hore aayaddu ay ka sheke- sheekaynaysay oo waxaa la dooni waxaan munaafiqiin iyo laleeyahay iyo kufaar weeye laleeyahay iyo kuwaasoo dhani waa ahlu naare dadka ilaahay uu raalli ku yahay waa dadkan ribahaasna waxaa lagu helaa tilmaamahan ilaahay uu sheegaayo subxaanahu wa tacaala waxaa lagu helaa cibaada ucbuduu rabbakum rabbigiin caabuda marka ucbuduu rabbakum lama dhihin ucbudullaaha ilaahay caabuda waxaa la doortay ereygan rabbakum oo laga keenay min atarbiya barbaarin laga keenay oo marka dadkaa la xishood gelinoo waxaa lagu xishood gelin allihii ku barbaarinaayey inaad caabuddato xaq uma laha wey marka way ka xeel dheer tahay ucbudullaha waxaa ka sii xeel dheer ucbuduu rabbakum maxaa qofku wuxuu xasuusan isla markiiba allihii soo barbaariyey inuu xaq u leeyahay inuu caabudo sifadana marka waxaa lagu xidhay cibaadadii sifatu tarbiya ayaa cibaadadii lagu xidhay iyadoo dadka lagu xishood gelinaayo markaas allihii macnaha ku abuuray oo biyo xun kaa abuuray oo markuu ku abuuray haddana aan intaa kaaga tegine weli kusii barbaarinayo kusii irsaaqaayo allahaas miyaadan caabudayn aladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray waaladiina min qablikumna abuuray ilaahay adinka wuu idin abuuray wuxuu kalu abuuray ummadihii idinka horreeyey ummadihii idinka horreeyena wuu abuuray rabbigiinna caabuda oo marka haddaad rabbigiinna caabudaan lacallakum tattaquun lacalladan qur-aanka ku jirta laba macno ayay leedahay mar waxay ku timaadaa alrajaa alrajaa oo bimacna alwasaa-il xaqiiqiyi ah rajo oon loola jeedo oofin xaqiiqi ah macnaha waxaa la yidhaahaa rajada sideedaba qofku wuxuu wax rajeeyaa markii wixii uusan hubin wixii ma hubo shakiyaa uga jira laakiin darafka waxaa u raajixsan inuu helayaa u raajixsan taasaa rajo la yidhaha shakigaasa ku jira marka dee macnahaasi ilaahay munaasib uma ahane lacalladan rajada waxa wax rajeeya qofku hadduusan shaygii hubin waxaa la leeyahay waa raja bimacna alwasaa-il xaqiiqiyi waa rajo macnaa xaqiiqi ah oo la hubo rajadan qur-aanka ku jirto waa la hubaa wey inaad mutaqiin noqonaysaan rajo ma ah haddaadba rabbigiina caabudaan lacallakum waxaad xaqiiqo ku tihiin tattaquuna inaad alla ka baqa mutaqiin inaad noqotaan waa xaqiiqo marka waa rajiyo ah bimacna alwasaa-il xaqiiqi amaba waxa weeye lacallada waxaa laga dhigi tacliiliya cilaa laga dhigi bimacnaa key bimacnaa likeyaa laga dhigi oo cilo ah oo marka waxaa lagu cilay ucbuduu rabbakum rabbigiina caabuda oo maxaan u caabudaynaa lacallakum tattaquuna likey tattaquuna si aad ilahay uga cabsataan waa cilo markaas bimacnaa likeyaa laga dhigi cilaa laga dhigi lacallada rajaba laga dhigi maayo cilaa laga dhigi ucbuduu rabbakum rabbigiina caabuda lacallakum tattaquun likey tattaquuna si aad ilahay uga cabsataan oo cabsidu sifadaas aad u yeelataan rabbigiina caabuda lacallada qur-aanka ku jirto o dhan labadaa macno ayaa lagu xallin rajo oo xaqiiqi loola jeedo ama lacallada inay tacliiliya tahay bimacnaa likey bimacnaa likey inay tahay labada waa lagu fasiri aladii jacala lakum alarda firaashan wasamaa'a bina'an waanzala min asamaa'i maa'an faakhraja bihi min asamaraati risqan lakum falaa tajcaluu lilahi andaadan waantum taclamuun alladiina laba macnaa kugu bannaan inaad rabbigii ka sifaysid ucbuduu rabbakum rabbigiina caabuda alladii rabbigaasoo jacala lakum idinka idin yeelay alarda ardada firaashan firaash idinkaga yeelay oo markaa rabbiga aad ka sifaysid sifo labaad u ama inaad ka dhigtid alladiiga khabarun limubtada maxduuf mubtada maxduufa khabar uga dhig huwa rabbigaasi alladii waa midkii jacala lakum adinka alarda ardada idinkaga yeelay firaashan firaash rabbigaas laydin leeyahay caabuda waa rabbigii ardada firaash idinkaga yeelay wasamaa samadana binaan dhismo idinkaga yeelay idinka sarreeya wa anzala dejiyey min asamaa'i samada xaggeedana maan biyo ka soo dejiyey oo fa akhraja ilaahay saa- soo saaray bihi bisababi ilmaa biyahaas sababkiisa risqan risqi ku soo saaray risqigaasoo lakum adinka idiin sugnaaday min asamaraati midhaha xaggiisa xaal risqigaas uu ka ahaaday oo min asamaraati waxaan ka xaalaynaynaa risqan icraabad badanaa ku jira fa akhraja soo saaray bihi bisababi ilmaa biyahaas sababkiisa risqan ku soo saaray waa mafcuulkii akhraja risqigaasoo lakum adinka idiin sugnaaday min asamaraati midhaha xaggooda xaal risqigaas uu ka ahaaday falaa tajcaluu ha yeelinina lilaahi ilaahay ha u yeelinina andaadan kuwo ilaahay la fil ah ood leedihiin ilaahay la fil yihiin oo asnaam ah oo wuxuu ilaahay qabtoo kaley qabanayaan aad leedihiin falaa tajcaluu lilaahi ilaahay ha u yeelinina andaadan kuwo ilaahay la fil ah ilaahay ha u yeelinina walxaal andaadaa ilaahay ha u yeelinina antum adinkuna taclamuuna aad ogtihiin annahaa andaadaas laa takhluqu shay-an waxba inaysan abuuri karin aad ogtihiin walaa tarzuqu shay-an waxba inaysan irsaaqi karin aad ogtihiin huwa allahaasi alladii waa allihii jacala lakum adinka alarda ardada firaasan idinkaga yeelay firaash wasamaa samadana binaan dhismo idinkaga yeelay oo waanzala min asamaa'i samada xaggeeda maaan biyo ka soo dejiyey oo fa akhraja soo saaray bihi bisababi ilmaa biyahaas sababkiisa ku soo saaray risqan risqi ku soo saaray biyahaas sababkiisa risqigaasoo lakum adinka idiin sugnaaday min asamaraati midhaha xaggiisa xaal risqigaasi ay ka ahaadeen min asamaraati midhaha xaggooda xaal risqigaasi uu ka ahaaday oo markaa waxaan ka xaalaynaynaa min asamaraat ama haddii kale min asamaraati waxaad ka dhigi mafcuulkii akhraja mintan waxaan ka dhigaynaa tabciidiya bimacnaa bacdi minta haddii tabciidiya laga dhigo isimay noqotaa cinda zabakshariy sheekha naxwoleyda ka mid ah zabakshari la yidhaha madhabkiisa mintani waxay noqotaa tabciidiya isimay noqonee isim marka mafcuulkiiaan ka dhigaynaa fa akhraja soo saaray bihi bisababihi biyaha sababkiisa min asamaraati bacda samaraati midhaha qaarkood ku soo saaray midhaha qaarkood ku soo saaray risqanna u soo saaray mafcuul liajligaan ka dhigaynaa muxuu u soo saaray midhahaas risqan liajli risqin u soo saaray ilaa mafcuulkii akhraja min asamaraati aan ka dhignay risqan liajli risqin risqi darteedu ilaahay midhaha qaarkood u soo saaray lakum adinka uu idinku irsaaqayo lakumna waxaan ku tacalujinaynaa risqan icraabkaasna wuu bannaan yahay wuu bannaan yahay icraabkaasna falaa tajcaluu ha yeelinina lilaahi ilaahay ha u yeelinina andaadan kuwa ilaahay la fil ah walxaal ha u yeelinina antum adinkuna taclamuuna aad ogtihiin annahaa andaadaas laa takhluqu shay-an inaysan waxba abuuri karin walaa tarjuqu shay-an waxna aysan irsaaqi karin taa waad ogtihiin waad ka warqabtaan waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala markii dadka uu amray cibaadada in ilaahay la caabudo markuu ilaahay dadka amray wuxuu ilaahay sheegi nicmooyin waaweyn oo dadka ilaahay uu galay oo haddaadan wax kale fiirinba nicmooyinkaasi kugu kallifaayo inaad ilaahay caabuddo wax kale xataa haddaadan fiirin nicmooyinkan ilaahay aayaddan uu kuu sheegay ayaa kugu diraayo inaad ilaahay caabuddo nicmooyinka ilaahay khalqigan uu galay ayuu aayaddan ilaahay ku sheegay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu ardada ilaahay wuxuu idinkaga dhigay firaash firaashuu ilaahay idinkaga dhigay oo waxa weeye firaashkaas waad isaga fadhiisanaysaan mar waad ku istaagaysaan mar waad jiifanaysaan qayb beeraad ka dhiganaysaan meel guryaad ka dhiganaysaan meel baqaaraad ka dhigan saad rabtaan aad ugu intifaacaysaan saad rabtaan ayaad ugu intifaacaysaan samadana ilaahay wuxuu idinkaga dhigay dhismo idinka sarreeya ayuu ilahay idinka dhigay waa saanqaadkii oo kale hoosna ilaahay wuxuu noogu fidiyey firaash samadiina ilaahay wuxuu nooga dhigay saanqaaq naga sarreeyo dhismo ah ayuu ilaahay ka dhigay subxaanahu marka labadan waxaa loo soo hadal qaaday ardada iyo samada ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala midna waxaan idinkaga dhigay firaash midna way idinka sarraysaa oo saanqaaq saanqaaq ayay kuu tahay marka allihii sidaas aad saanqaafkiisa u harsanayseen oo firaaskiisana aad ku dul socanayseen ood ku dul seexanayseen miyaad xaq u lahayn inaad caabudaan wey maxaa yeele meelaad uga fakato malaha waxaad ku taagan tahay oo firaaskaagana isagaa iskale cirka hoostiisa aad joogtana isagaa iskale xaggee u bixi marka haddaadan marka ilaahay caabudaynin dhismahana ka hoos bax ardaydan firaaskaana ka bax ma suurtogelaysa haddaysan suurtagelayn marka alla caabud subxaanahu watacaala maxaa yeel meelaad ilaahay uga fakan kartahay ma jirto firaaskana isagaa abuuray saanqaadkana inaga sarreeya oo cirkiina ilaahay isagaa abuuray subxaanahu watacaala marka waxay kugu kallifi markaad caqligaaga ku fiiriso allihii firaaskiisa aad ku dul taagnayd oo saanqaadkiisii sabadii aad hoosteeda joogtay dhinacna ugama fakan karti waa inaad alla caabudo subxaanahu watacaala haddii kale ilaahay samadiisa uga hoos bax firaaskana ka kac ma suurtogelaysa taas waxyaalahaasa waxay macnaha ilaahay nagu tusaalayn inay nagu diri karaan markaan nicmooyinkaa fiirfiirino cibaadada ay nagu diri karto taas nicmooyinkaa markaan fiirino midda kale ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nagu galladaystay khalqiya abuuris aayaddii hore alladii khalaqakum khalqigu waxa weeye alikhraaj min alcadam waa nicmo iyada nafsadeeda eberaa lagaa soo saaray adigoo eber ah ayaa qof nool lagaa dhigay ewelna eber aad ahayd hawe cidla aad ahayd taas waa nicmo waxaa nicmaha haddana firaasaa laguu dhigay waxaa nicmaha haddana sabadan sanqaadkaa dushaada in laga taagay intaas haddana waxaa dheeraada waanzala min asamaa'i maan ilaahay intuu ku abuuray kaama tegine wuxuu ilaahay kugula daba taagaya haddana risqi waa ku irsaaqa haddana biyuu ilaahay samada ka soo dejiyey markaasuu biyaha ilaahay wuxuu ka soo bixiyey midho innaga irsaaqad inoo ah midhaha irsaaqada inoo ah oo aadamuhu uu cuno sida timirtii oo kale zabiibkii oo kale cinabkii oo kale cambihii oo kale waxyaalaha bini aadamku uu cuno ayaa ilaahay biyihii ku soo saaray marka biyahaas waxyaalaha kale ay soo saaraan midho kaliyana sooma saaraan waxay kaley soo saaraan caws caadiyana way soo saaraan oo bini aadamku markaa uusan cunin laakiin cawskaas naftiisa nafcigiisa markii la fiiriyo bini aadamkuu dib ugu laabanayo maxaa yeele cawskii waxaa daaqahaya xoolihii xoolihii markay daaqaan caanay dhalaayaan caanihii adka cad ama xoolihii intay ku cayileen ayay cawskii hilib u dhaliyey oo neefkii uu ku cayilay hilibkaasaad cuntay marka xaqiiq ahaan midhihii caadiga ahaa waa qayb irsaaqada ka mid oo ilaahay si toosa uu kugu irsaaqay cawskanna wuxuu kuu yahay risqi si dadban si dadbanana cawska u cuntaa oo risqi uu kugu yahay maxaa yeele sida dadbanood cawska u cunaysa waxa weeye neefkiiyaa soo daaqaaya caanihiyaadadna ka cadi oo hilibkiiyaad maaragtaa ka cuni marka waxaa ardaydan ku dhex jiro o dhan qayb si toosa innagu aan u cunno risqi uga dhiganno iyo qayb si dadban aan u cunno wey oo cawskii ah waa nicmooyinka ilaahay subxaanahu watacaala oo kugu xambaaraya inaad ilaahay u go'do oo ilaahay si toosa aad u caabuddo subxaanahu ilaahay marka subxaanahu watacaala wuxuu la hadlay nimankan kufaarta wuxuu leeyahay walilaahay ha u yeelinina kuwa ilaahay lafil ah andaadku waxa weeye waa jamcu niddin niddin ayaa mufradkiisu ahaa niddina waxaa lagu jamciyey andaad niddiga waxaa la yidhaha alnadiir walmasal waxa adiga kula midkaa la yidhaha nid oo kula xoog eg oo kula dhirir eg kaasaa waxaa la yidhaha nid qofka kula filkaaw marka nimankan kufaartaa iyagu waxay sheeganayaan sidoodiiyaa loola hadlay ee iyagu ku hadli jireen waxay leeyihiin asnaamtan waxay u dhigmaan ilaahay ilaahay sida roobka uu keeno oo sida ilaahay sarta maaragtaa uu inooga badbaadiyo saasoo kale kuwanina sarta nooga badbaadiyaan nicmada ay noo siiyaan marka waxaa la leeyahy war sidaa ma ahane waxyaalahan andaada waad seen leedihiin ilaahay la fil yihiin ay la mid yihiin joojiya walxaal ilaahay andaad ha u yeelinina antum idinkuna taclamuuna aad ogtihiin annaha laa takhluqu shay-an walaa tarsuqu shay-an waad ogtihiin waxba inaysan irsaad bixin karin waad ogtihiin inaysan waxba abuuri karin bal ay adinkaaba dhoodhoobay asnaamtan waa dhagax adinku aad dhoodhoobteen adinkaaba sameeyeyba markaas haddana caabudaysaan wain kuntum fii raybin mima nazalna calaa cabdina faatuu bisuuratin min milihi wadcuu shuhadaa'akum min duuni illahi in kuntum saadiqiin wain kuntum haddii aad tihiin fii raybin shaki dhexdiis haddii aad tihiin mimaa ay ladii kii xaggiisna aad ka shakisan tihiin nazalnaa aan ku dedejinnay calaa cabdinaa addoonkeenna aanu ku soo dedejinnay dhowr goor la soo dejiyaa laga wadaa dejinta ilaa qur-aanku dhowr gooruu soo degay ereyga nazalnaa waa facala wuxuu tusin shayga dhowr goor la soo dedejiyey mar aayad mar laba aayad mar suurad tartiib tartiibaa loo dejiyey wain kuntum haddaad tihiin fii raybin shaki dhexdiis mima ayi ladii kiina aad ka shakisan tihiin nazalna aan ku soo dedejinnay calaa cabdina addoonkeenna korkiisa fa'tuu la imaada bisuuratin suurad la imaada suuraddaasoo min milihi mili maa nazalna kaa aanu soo dejinnay mid la mida xaggiisa ka ahaatay la imaada wadcuu u yeedha shuhadaa'akum kuwiinna xaadirka ah oo goobjoogayaashiinna ah u yeedha min duuni illaahi ilaahay sokadiisa u yeerta kuwa shuhadada ah in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa ku run sheegaaya ana nabiya nabigu sala allahu wasalam calayhi iftaraahu inuu qur-aankan isagu been abuurtay hadalkaas hadduu run yahay dee qur-aankan oo kale keena oo idinkuna been abuurta qur-aankale wain kuntum haddaad tihiin fii raybin shaki dhexdiis mima ayiladii kii xaggiisana aad ka shakisan tihiin nazalna aanu ku soo dedejinnay calaa cabdina addoonkeen aanu ku soo dejinnay fa'tuu bisuuratin suurad la imaada suuraddaasoo min milihi mili maa nazalnaa qur-aankan aanu soo dejinnay mid la mida midkaas la mida xaggiisa ka ahaatay suuraddu wadcuu u yeedha shuhadaa'akum dadkiina xaadirka ah oo aad leedihin waa kuwa astahnaahu carabiga si fiican u yaqaana kuwaas u yeedha min duuni illaahi ilaahay sokadiisa u yeedha in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa ku run sheegaaya oo ku run sheegaaya fii ana nabiya iftaraahu nabigu inuu qur-aanka been abuurtay haddaad ku run sheegaysaan adinkuna qur-aan samaysta aayaddani waxay ka hadli nimankii kufaarta ahaa iyo munaafiqiintiiba markii qur'aankan uu waano iyo wacyigelin u soo jeediyey waxay waxay yidhaaheen qur-aankii tashwiish ku abuureen tashwiish ayay ku abuureen mar waxay yidhaaheen qur'aankan isagaa nabiyullaahi moxamed la yimid sala allahu wasalam calayh ma aha qur'aan xagga ilaahay ka yimidba waa carabi isagu uu samaystay mar waxay yidhaaheen wuxuu ka soo bartaa nin najaar ahaa oo maka joogi jiray oo geedaha qori jiray oo macdanta iyo samayn jira oo biraha samayn jiray geedahana qori jiray ninkaasuu ka soo bartaa ay yidhaaheen walaqad naclamu annahum yaquuluuna inamaa yucallimuhu bashar inamaa yucallimuhu bashar saasay dhihi jireen ilahay wuxuu yidhi waan ognahay inay sidaa leeyihiin bini aadamaa wax soo bara basharaa wax soo baray dhihi jireen marka haddii taasi ay idinku keentay qur-aankii inaad ka shakiseen ood leedihiin qur-aankan inuu xagga ilaahay ka yimid shakiyaaba nooga jira oo addoonkeenna waxaanu ku soo dejinnay aad ka shakisan tihiin waxaa la yidhi hal suurad la imaada suuraddaasoo qur-aankan aanu soo dejinnay mid la mida aad kala imaanaysaa oo muxuu kula mid yahay filfasaaxati fasaaxada uu ku socdo qur-aanka iyo walikhbaari ka warramidda can ilmakiibaat waxyaalaha haybkaa oon la gaarin uu qur-aanku ka sheekaysto qur-aan sidaas waxyaalo hayba uga sheekaynaya oo fasaaxadaa iyo quruxdaas carabiga fasiixa ku socda keena idinkuna la imaada qur-aankaas waxa weeye qur-aanku wuxuu ka hadli ummadihii hore taariikhdoodii wuxuu ku hadli dhacdooyinkii hore dhacay dhacdooyinkii horeo dhacay ayuu ka hadli wuxuu ka hadli waxaan weli la gaarin oo dhici doona wuxuu ka hadli aakhiro waxyaalaha dhici doona sida dadka loo kala xisaabin doono inta adduun iyo aakhiro o dhan uu ka hadli qur-aanka qur-aan sidaas oo kale ah la kaalaya la kaalaya qur-aanka sidaas oo kale ah marka damiirkan oo min milihi hadda waxaan u celinay mima nazalna mima nazalna fa'tuu bisuuratin la imaada suuraddaasoo min milihi mili ma nazalna qur-aankan aan soo dejinnay mid la mida midkaan la midkaa xaggiisa ka ahaat xataa lama dhihin qur-aan dhan sameeya hal suuradaa la yidhi hal suurad keliya keena oo qur-aankan la mida carabi uun caadi oo jacbura la dooni maaye waxaa la rabaa qur-aankan carabi la mida oo fi lfasaaxati waalikhbaar can ilmakiibaat waxyaalaha qaybkaa uu ka warrami ummadihii hore uu ka sheekayn ummadihii hore ayuu ka sheekayn wuxuu ka sheekayn xataa ummadihii hore dhacdooyinkii dhacay isagoo xataa sheegaya taariikh ahaan qur-aanku mararka qaar taariikhda sheega walabisuu fii kahfihim alaaa miati siniina wazdaaduu tisca niman asxaabulkahfi la dhihi jiru qur-aanku ka sheekeeyey oo god galay godkaa waxay ku jireen saddex boqol iyo sagaal sano waxaasoo kale wax la sheegi karo nidaamka wax xadayn kara ilahay un baa ka jira xisaabaha noocaasa xadayn kara dadaa jiri jiray keliya ma aha waxaa la sheegi qoomiyadan intay xataa nimankan godkan ku jireena xisaabtan oo qur-aanku u sheegi qur-aan sidaasoo kale cilmigiisa wataa la kaalay oo hal suurad ah hal suurad waxaa kaloo bannaan min milihi cabdiga in loo celiyo cabdiga oo loola jeedo nabigeena calayhi salaatu wasalaam faatuu bisuuratin la imaada suuraddaasoo min milihi mili cabdina addoonkeenna addoon la mida xaggiisa ka ahaatay addoonkeenna addoon la mida xaggiisa ka ahaatay oo waxa weeye addoonkeenna nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayhi been hadduu sheegaayo intay iska dhaaftaan mid kaleoo nabiga la mida oo kula mida silsa silfa saaxati walummiyati xagga umminimada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam kaana laa yaktub walaa yaqra' waxna ma qori jirin waxna ma aqriyi jirin marka qof sidaasa oon waxna aqriyi karin waxna qori karin oo haddana kitaab la yimid keena oo kitaab alifaayo ma dhici karto ma dhici karto maxaa yeel nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxna ma qori jirin waxna ma aqriyi jirin marka waxaa la leeyahay qof sidaas oo kale ah oo waxna aan qoraynin waxna aqriyi karin maca daalika intaanoo culuma sheegtay oo qur-aan bal keena qofkaas oo kale idinkuna qofkaas oo kale ummi ah oo waxna aan qorayn waxna aan ariyeyn adinkuna qur-aan kusoo dejiya kaasoo kale haddaad run sheegaysaan wey marka labaduba waa suurtagal milihi in loo celiyo mili maa nazalna ama loo celiyo milihi mili cabdina oo addoonkeenna mid la mid oo fil fasaaxati walummiyati kula mida carabi fasiixuu ku hadli intaasoo cilmiyuu ku hadli maca kownihi laa yaktub walaa yaqra mana qoraayo mana aqrinaayo wadcuu u yeedha shuhadaa'akum kuwiina xaadirka ah oo goobjoogayaashiina kuwa u yeedha shuhadada marka laba macnaa ku jira shuhadada in loola jeedo alxaadiriina alfusaxaa dadka hadda adinka idinla jooga oo carabiga aad u yaqaana dadkaas xataa kaalmaysta kaalmaysta dadkaas oo dadkaas xataa adinka dhan intay isku dubadhacdaan qur'aan midkan la mida la kaalaya dadkaasna kaalmeed min duuni illaahi ilaahay sukadiis dadkaa u yeerta ilaa ilahay waadba ku kufrideena ma rabtaane bal dadka fusaxadaha u yeerta oo qur-aankan oo kale ha la yimaadaan in kuntum saadiqiin waxaa kaloo lagu fasiraa shuhadaa'akum shuhadada in loola jeedo kuwiina xaadirkaa oo min alasnaami asnaamta ah ilaa waxay aaminsanaayeen asnaamtu inay nafci leeyihiin bal asnaamta xataa u sheega oo kaalmaysta wey asnaamtan xataa kaalmaysta ee qur-aankan oo kale keena ama kaalmaysta dadkiina xataa aftahnada oo fasaaxada leh kaalmaysta in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaaya fii ana nabiya iftaraahu nabigu inuu qur-aankan been abuurtay haddaad run ku sheegaysaan ha laydinka helo arrinta fain lam tafcaluu fain lam tafcaluu walan tafcaluu faataquu nnaara alatii waquuduha annaasu walxijaaratu uciddat lilkaafiriin fain lam tafcaluu haddaadnaan samaynayn maa umirtum bihi wixii laydin amray oo min alityaani bisuuratin hal suurad in lala yimaada wixii laydin amray oo la yidhi hal suurad keli ah la imaada haddaadnaan samaynayn walan tafcaluu mana samayn kartaane maba samayn kartaan fi lmustaqbal haddana ma samayn kartaan mustaqbalkana xataa ma samayn kartaane fataquu naara naar iska jira marka waxaad sheegaysaan waa idin caddaata inay been tahay waroy naar iska jira alladii naartaasoo waquuduhaa mawquuduhaa naarta midka lagu hurinaayo waquudka waa facuul bimacnaa mafcuul waquud facuul bimacnaa mafcuul waquuduhaa macnaa mawquuduhaa loola jeeda kan lagu hurinaayo annaasu dadka iyo walxijaaratu dhagaxda ay tahay uciddat hiya naartaas waxaa loo diyaariyey lilkaafiriina kaafiriintaa loo diyaariyey fain lam tafcaluu haddii aadnaan samaynaynin maa umirtum bihi wixii laydin amray oo min alityaani bisuuratin suurad in lala yimaado ah walan tafcaluu maba samayn kartaane oo xataa mustaqbalka ma samayn kartaane walan tafcaluu maba fali kartaan maba fali kartaan oo ma samayn kartaan fattaqu naara naar iska jira allatii naartaasoo waquuduhaa kan lagu shidaayo lagu hurinaayo oo shidaalka looga dhigaayo annaasu waalxijaaratu dad iyo dhagax ay yihiin uciddat hiya naarta waa la diyaariyey lilkaafiriina kaafiriintaa loo diyaariyey nimankan waxaa lagu yidhi qur-aanka ka shakisanaa haddii aadnaan samayn karin wixii laydin amray amarkii wuxuu ahaa fa'tuu bisuura amarkaas waxaa la yidhaha waa amru tacjiizu ahaa amar ayaga lagu cajzi gelinaayo wa waa laogaya inaysan la imaan karin iyagaa lagu cajzi gelin amarkaas oo amru tacjiizka ahaa haddaadnaan samayn karin maba samayn kartaan mustaqbalka xataa se naar iska jira marka oo beentan iska daayo ood leedihiin qur-aanka waan ka shakisannahayo qur-aanka nabiyullaahi maxamedaa la yimid iyo sala allahu wasalam caleyh aad leedihiin iska daayataa naar ka cabsada marka waxaa weeye walan tafcaluudan mustaqbal wey mustaqbalka xataa lantan istiqbaalay faa'iideen nafyun istiqbaal wa istiqbaalka xataa ma samayn hadda iska dhaafay xataa intaasoo sano kabacdi xataa ma samayn kartaan oo ilal aana walan tafcaluuna way taagan tahay ilaa waktigeenna ilaa waktigeenna qola la iman karta qola la iman karta qur-aankan oo kale adduunka dhan hadduu isku tago lama iman karo qul lain ijtamacat ilinsu waaljinu cala an ya'tuu bimili hada alqur'aan laa ya'tuuna bimilih walow kaana bacduhum libacdin dahira jinniga insiyaa ilaha yidhi hadduu isku kaalmay xataa lama iman karo qur-aanka waxa weeye hadda caalamkan wuxuu sheegtaa horumar adduunkii waxaa laleeyahay horumaraa la gaaray laakiin maca daalika aayaddani way taagan tahay fain lam tafcaluu walan tafcaluu ma samayn kartaa qola isku dayi karta qur-aankan oo kale inay samayn tahay ma jirto adduunkan hadduu isku tago hadday carabi caadiya isku adaadiyaan waxaysan la iman karin arrimaha haybiyaadka aan la gaarin oo qur-aanku uu kasii hadlaayo ummadihii hore taariikhdooda oo si xadidan oo cilmiyeysan looga hadlaayo fasaaxadan afkan carabiga oo quruxda badan lama iman karaan aayaddaas way taagan tahay ilaa qiyaami saaca taasoo ilaahay uu ku tusinaayo oo taxaddi uu ku sameeyey khalqigoo dhan inaysan isku dayi karin kitaabkan inay la yimaadaan casri kasta iyo zaman kastay joogaan zaman kasta ay joogaan naar iska jiraa la yidhi oo markaas naartaas shidaal waxaa u ah dadka iyo dhagaxda waa naar khatara wey dabka waxaa la og yahay shayga mucadabu mucadabka ah oo la cadaabaayo dabka caadiga ah haddii qof lagu dhex rido ama lagu dhex rido dhagxaan iyo waxyaalaha lagu tuuro ama dad lagu dhex tuuro awoodda dabka xoogaa wuu daciifaa waa dabkan adduunyada awooddiisa way daciif markii dhagxaan iyo bini aadam iyo lagu rido bini aadamkaa dheecaanka ka baxaaya iyo waxyaalaha dhiigga ka baxaaya carunka iyo dhagxaantaasaa baabi'inaysa laakiin naarta lamid ma aha dabkan naarta waxaaba shidaalay kasii qaaday dadka iyo dhagaxda markii lagu rido shidaal waaba shidaalkeediiba bug ayay sii laad markaasay sii dhici wey war naar sidaasa iska jira oo ma aha mahmaa dadku uu ka bato naarta oo lagu daldalo waxayba ka qaadan baasiin oo kale kasii qaaday dadku way ku shidmi dadkaa lagu shidaa shidaal u ah dadkaasaa shidaal iyo baasiin u ah ayada marka xijaaradan dhagaxdan laba macnoba culimmada mufasiriintu way ku macneeyaan in loola jeedo xijaara oo kibriid ah dhagaxdan caadiga ma ah xijaaratulkibriid dhagax la yidhaaho xijaaratulkibriidka waxa weeye waa dhagax iyagu sidoodaba u dhaliya dabka ayagoo keligeeda dab dhalinaya xijaaratulkibriida la yidhaha midda kale dhagaxda noocaasoo dabka dhalinaya ma aha dhagax weligood degan ma damayaan waana qarmoon yihiin dhagaxdan marka waxaa loola jeedaa xijaaratulkibriid waa amtanu shay shayga midka ugu ur badan wa mana damaayo xijaaratulkibriidka dhagax nooc nooc ka samaysan weeye cadaabka ilaahay ugu talagalay naarta ugu talagalay xijaaratulkibriid wey macno kalena wuu jiraa oo dhagaxdan oo naarta shidaal looga dhigaayo waa xijaarat alasnaam dhagaxdii ayagu ay caabudi jireen dhagaxdii ay caabudi jireen oo ilaah weeyo cadaabu naga badbaadin ay dhihi jireen ayaa naartii shidaal looga dhigay ayagoo iyaga lagu tusaayo bal arka ciil sida ugu sii bato nimanka ahlu naarka ciil si ugu sii bato oo murug ay u dildilaacaan maxaa yeele qofkii aad isku hadlaynayso od islaad naar uu kaa badbaadi haddiiba naartii asagii uu shidaalba kugu noqday asagiiyo kugubaayaba kii aad isku hadlaynaysay asagiiyaba shidaal kuu noqdayba marka taas waxaa imanaysa murugo ziyaadaha dadka ahlunaarka marka lagu sii murug gelinayo aalihadii asnaamtii iyagiiyaba shidaal usii noqdayba oo markaa waxay la mid noqon innakum wamaa tacbuduuna min duuni illah xasabu jahannam adinka iyo waxaad caabudaydaan ba waa xaabadii jahanamo xaabadii jahanamo wey marka xijaarada in loola jeedo xijaarat lkibriir waa xijaara janna way naarta labaduba xilligan aan joogno way abuuran yihiin way diyaarsan yihiin maxaa yeelay diyaar waxaa la yidhaha wixii lasii hormariyo wixii lasii hormariyaa uciddas laga cabiraa marka macnaheedu ma aha in jannadiiyo naartii qiyaamaha la abuuri doono hadday abuuran yihiin al'aan ayay makhluuqataan yihiin labadooduba وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر بشارات نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه الذين كوئوا بشارات آمنوا على الرميين وعملوا عمل فلين الصالحات acmaasha wan wanaagsanna camal faleen anna lahum kuwa mu'miniinta ay camalkooda hagaajiyey jannaatin beero inay u sugnaatay ugu bishaareen beero inay u sugnaadeen ugu bishaareen jannaadaasoo tajrii beerahaasoo tajrii ay qulqulayso min taxtihaa beeraha hoosteeda alanhaaru webiyadu ay qulqulayaan kullamaa markastaoo rusiquu dadkii saalixiinta ahaa oo camalkooda wanaajiyey la irsaaqo minhaa min aljannaati jannooyinkaa xaggooda min samaratin mir xaggiisa laga irsaaqo samaradan waxaa loola jeedaa nooc ka mida midhaha min samaratin nooc midho ka mida haddii lagu irsaaqo risqan irsaaqid lagu irsaaqo waa masdarkii risqan ama waxaadba ka dhigay mafcuulkiiba kullamaa markastoo rusiquu minhaa jannaadkaas xaggooda laga irsaaqo min samaratin midhaha xaggooda risqan irsaaqid laga irsaaqo waa mafcuulkii rusuquu qaaluu waxay yidhaahaan ahluljannuhu haadaa risqigan alladii kii wey rusiqnaa nala ku irsaaqay min qablu qabla haadihi almara markaan ka hor kii nala siiyey wey walxaal ayay sidaas leeyihiin dadka ahluljannuhu utuu loola yimid bihi risqigaas mutashaabihan xaal uu isu eg yahay loola yimid waxa ku kallifaya inay yidhaahaan hada aladii rusiqnaa min qablu waa isu eg yihiin cuntada jannada taalla ayaa isu eg walahum waxay iska leeyihiin ahlujannuhu fiiha jannaadka dhexdooda waxay ku leeyihiin aswaajun xaasas ayay ku leeyihiin dumar ah xaasaskaasoo mudaharatun ee la nadiifiyey min aladnaasi min alaqdaari qurumada laga nadiifiyey almacnawiyati walxisiya qurunka macnawiga iyo midka xisiga ah labadaba laga nadiifiyey ayay ku leeyihiin walxaalay aswaajtaas ku leeyihiin jannada hum ahluljannihiina khaaliduuna yihiin kuwo waarahaya fiiha jannaadka dhexdeeda ku waarahaya wabashir bishaaree nabiyullaahi maxamedu sala allahu wasalam calayhi alladiina kuwii u bishaaree aamanuu alla rumeeyeen oo wacamiluu saalixaati acmaasha wanaagsan camal faleen anna lahum dadka mu'miniinta ah jannaatin jannooyin inay u sugnaadeen ugu bishaareen jannooyinkaasoo tajrii ay qulqulayso min taxtihaa taxti ashjaariha ayaa loola jeeda wa qusuuriha geedaheeda iyo saraheeda hoosteeda alanhaaru webiyadu ay qulqulayaan kullamaa markastoo rusiquu ahluljannihii minhaa min aljannaati jannaayiinka xaggooda min samaratin midho xaggooda laga irsaaqo risqan irsaaqid midho looga irsaaqo qaaluu waxay yidhaahaan haadaa risqigan alladii kii weeye rusiqnaa nala ku irsaaqay min qablu qabla haadihi almara markaan ka hor kii nala siiyey weeye nala ku irsaaqay walxaalay sidaa leeyihiin utuu loola yimid ahluuljannaha bihi risqigaas mutashaabihan xaal risqi uu isu eg yahay loola yimid walahum ahluljannuhu fiiha jannaadka dhexdeeda waxay ku leeyihiin aswaajun xaasas aswaajtaasoo mudaharatun la nadiifiyey min alaqdaari qurumada laga nadiifiyey qurumadaasoo almacnawiyati walxisiya qurunka macnawiga iyo midka xisiga ah labadaba laga nadiifiyey walxaalay aswaajtaas leeyihiin hum ahluljannuhuna khaaliduuna fiiha jannaadka dhexdooday ku waarahayaan qur-aankan ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmadiisa waxaa ka mid a markii uu soo sheego dadka daalimiinta ah iyo ahlu naarka waxa loo diyaariyey oo dhibaato ah wuxuu ilaahay haddana sheegaa dadka mu'miniinta nica- nicmooyinka ay leeyihiin nicmooyinka ay leeyihiin isagoo ilaahay kugu tusinaya labadaas waddaa furan ee waddadan nicmada ama u shaqayso ama waddadii hadda lasoo tilmaamoo la yidhi waquuduha annaasu waalxijaara uciddat lilkaafiriin wiil la yidhi sidaas waddadaas ama dooro ama middan dambeo nicmooyinkaa dooro adigay kuu taallaawi waxa laysu bar dhinac dhigi cadaabka markii la sheego waxaa la sheegi jannadii iyadoo markaa lagugu tusinaayo naftaada adiga midii dan u ah dooro oo haddaad alla caabudana jannooyinka anaad geli haddaad ilaahay ku caasiso subxaanahu watacaala waxaad geli naartii hadda laga sheekaynaayo oo shidaalkeedu uu yahay dadka iyo dhagaxda marka dadka mu'miniinta ah iimaan keliya iimaan oo keligiisa inaan lagu badbaadaynin ayaa ilaahay sheegay subxaanahu watacaala iimaanka waxa weeye wuxuu galaa qalbiga qalbiguu galaa waa atasdiiqu ljaazim rumaynta go-an wey oo shakiga aan lahayn oo qalbiga aad ka rumaysan tahay ilaahay iyo rasuulkiisii sala allahu wasalam calayh kutubtii la soo dejiyey inay xaq yihiin maalinta aakhiro qadartii aad rumaysan tahay iimaankaa qalbiguu galaa kaa keligiis marka lagu badbaadi maaye waa camilu saalixaat wuxuu ilaahay sheegi subxaanahu watacaala iimaanka qalbiga keligiis inaan janno lagu gelaynin ee uu u baahan yahay camal camal uu u baahan yahay cibaado wanaagsan dadkaa iimaanka iyo camalka wanaagsan isku daray waxaa ugu bishaarayn jannooyin inay leeyihiin jannooyinkaas waxaa hoostooda qulqulaya wadiyo wadiyadaas waxa weeye wadiyo nooc nooca wey mid waa caano ka qulqulayo sidii webi oo kale caano webi ah ma aha wax lagu xisaabayo ducay iyo jeeg iyo lagugu shubahayo ma aha weli wey caano iska qulqulahayo wey nicmad ilaahay subxaanahu watacaala uu gacan ballaaranya markuu ilaahay wax bixinayo deeqsi wey ilaahay weli oo wey oo caanaha iska qulqulahayo weli kale oo isaguna malab ah oo waxba aan lagu kiilaynaynin waxba tumin iyo aan lagu saarayno malaba weli caadi ah oo malab laga dhigay iska qulqulahayo risqiga ilaahay iyo jannada ilaahay uu diyaariyey subxaanahu watacaala weli kale oo isaguna khamro ah khamro oo middan adduunyada aan la mid ahayne tan adduunyada waa lagu sakraamahay middaas macaan un bis ah iyo raaxo laga helayo sakraan aan lahayn webiga kalena waxa weeye waa mid biyo ah biyo macaan oo caadi ah intaasaa qulqulaya webiyadaas afarta ah ayaa qulqulaya geedahan marka waxa weeye waxay hoos marayaan webiyadaas geedaha iyo saraha jannada min taxtiha taxti ashjaariha wa qusuuriha waxay hoos marayaan saraha jannada iyo geedaha jannada hoostooday qulqulayaan hoostooda ayay qulqulayaan oo markaas waxa weeye maba u baahanaysid inaad tartaadii ka baxdo markaad malabkaa iyo caanahaadi aad cadaysid gurigaagii aad deganayd oo sarta adigoo degan ayaad iska soo darsanaysa haddaad geedadkii jannada aad joogtana geedkii jannada adigoo hoos uun hoostiisa fadhiyo uun hoosta uun kuu qulquliya iska darto uun meler lagama geed sartiina wuu ku yaallaa aad ku jirtay geedkii aad hoos sartanaysana webigu waa qulquli meel kastuu qulquli taasaa ilaahay u diyaariyey subxaanahu watacaala jacalana allahu min ahliha ilahay ahalkeeda naga dhigo marka ahluljannihii ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi kullamaa rusiqu mar kastoo la irsaaqo kullamaadan waxay tusin takraan taas waxay ku tusin risqiga in lagu soo celcelinayo mar walbaba mar kasta waa takraaray faa'iideen kulama mar kastoo la irsaaqo oo mira jannadii ka mida la siiyo waxay leeyihiin haada aladii rusiqnaa min qabl war mirahan waa mirihii hadda ka hor nalaku irsaaqay oo oo horay naloo siiyey wey saasay leeyihiin min qabludan marka waxay ka wadaan ahluljannuhu waxaa loo keenay mirihii adduunyada ay ku yiqiineen wax midabkoodii leh cambihii adduunyada ay ku yiqiineen wax midabkiisa laha loo keenay mooskii ay yiqiineen adduunyada ay ku yiqiineen midabkiisii wax laha loo keenay markii la dhadhamiyana uu yaabaayo qofka korka wuxuu isleeyahay waa mirihii adduunyada aad ku arki jirta markuu dhadhamiyana ilaahay u xisaaban tahayo dhadhankiisa kuwan adduunyada maaha dhadhankiisa markii la dhadhamiyo ilaahay aa xisaabi kara macaantiisa iyo wanaagga iyo raaxada laga helaayo ilaah xisaabi karaba marka waxaa la yidhi ahluuljannaha waxaa midhihii adduunyada waxa la mida loogu keenayo waxa weeye qofka bini aadamka dabeecadiisa waxay tahay haddii wax uusan arki jirin cunto uusan arki jirin haddii loo keeno dabeecaddu waa ka diday marka hore waxdan maba aadan cuni jirin mana arki jirine see yihina yidhahda qof waa dabeecadda bini aadamka lagu yaqaano wey. marka si aysan u didin ahluljannihii ayaa korka waxaa looga dhigay wixii adduunyada ay ku arki jireen markay dhadhamiyaan waa yaabahaya markay dhadhamiyaan way yaabaya taas waa mid wy. oo waxa weye waa cuntadii adduunyada ay ku arki jireen mirihii adduunyada ay ku arki jireen waxaana sidaas looga dhigay ta'niisan lahum iyagaa la wehelgelina si aysan u didin si aysan u didin ayaa loo wehelgelin walxa ay sidaa leeyihiin utuu bihi risqiga loola yimid mutashaadihan xaalu isu eg yahay kii adduunyada ay ku arkeen ayay aakhirana ku arkeen isu eg waxaana sidaa looga dhigay xikmad ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalayo inaysan dabeecadoodu ka cararin oo dabeecadoodu aysan ka didin ayaa loogu talagalay waxaa intaas dheeraad u ah markii dadkii ahluljannaha ahaa cunitaan la siiyey oo risqi ah oo cabitaan webiyo nooca la siiyey waxaa intaa ilaahay haddana ugu daray walahum fiiha azwaaju xaasasay leeyihiin xaasas ayay leeyihiin azwaajta waxaa loo jamciyey oo jamac looga dhigay haweenka xaasaska ah inaysan ahayn macnaha hal xaas iyo laba iyo midna aysan ahayn jamaaco ay yihiin xaasas badan in la siinaayo qofki qof walba oo ahluljannaha ka mid ah kuwaasina aysan la mid ahayn xaasaskan adduunyada lagu yaqaano mudahara ayuu ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala waa la nadiifiyey waxaa laga nadiifiyey min alaqdaari almacnawiya waalxisiya qurunka macnawiga ah qurunka macnawiga waxaa loola jeedaa xanaaqa isla weynida kibirka dabeecad xumida masayrka waxyaalahaas qurunka macnawiga oo dhan ma lahan ma lahan xaasaskii ahluljanaha waxa weye isagoo ninkiiba dhowr xaas ay ku soo aadaysa oo dhowr xaas leh ayay haddana raalliyo yihiin ma masayrahayaan xaggee ka timid dhihi maayaan maxaad gurigan kale uga soo baxday ma dhahayaan waa raalliyiin oo iska joogaan kibiriya isla weyni ma lahan xanaaq ma lahan qurunka macnawiga ah oo dhan waa laga nadiifiyey waxaa kaloo laga nadiifiyey qurunka la dareemi karo oo xisiga ah oo qurunka xisiga waxa weeye caadadii dhiiggii ku dhici mayso xaaso iyo candhuuf iyo diif iyo malax iyo malahan wasaq iyo siir iyo korkooda ka soo urwahayo iyo malahan kuwa nadiif oo ilaahay subxaanahu watacaala u diyaariyey uun inay ku tamasucaan imtixaankii ka soo baxeen maxaa yeelay adduunyadan inta la joogo imtixaanaa dadkan loo keenay waa lagu fiirin bal qofkii ku dhacana naarta aan la geyn qofkii ku baasana nicmadana la dhex gelin nicmadan ayaa la dhex gelin jiritaankaaga dhanba waxa weeye imtixaan wey wanabluukum bishari waalkhayri fitna khayrka iyo sharta labadaba waan idinku imtixaanaynaa wili ilahi subxana wataala jiritaankaaga dhan qofku hadduu khayr haystana waa imtixaan haddii hanti aad haysatid carruur aad haysatid cilmi aad haysatid bal sidaad ula dhaqantaa lagugu fiirina bal inaad ku kibirto haddii shar ay ku soo qaabiso cudurro iyo ee faqriga ay ku soo qaabilaanna waa lagugu fiiri isaguna waa imtixaan shartuna bal inaad qadarta ilaahay u carooto iyo inaad qadarka ilaahay raalli ku noqotid ayaa lagugu fiiri marka adduunkan dhanba waxa weeye waxaa lagugu keenay imtixaan haddaad ku baasidna nicmadanaad heli haddii aad imtixaankaa ku dhacdidna tii hore waxaad geli waquuduha annaasu walxijaara taasaad geli waxaa intaas dheeraad u ah nicmooyinkan adduunyada waa laga dhintaa wahum fiiha khaaliduuna laga dhiman maayo taas weligaa halkaasaad joogi intuu ilaahay jiro ayaadna intaa ku jira adna jannada isaga dabaala weligaa maba jirtaba dhimasho iyo dhimasho iyo cudur iyo gabow iyo ma jiraan dadku waxa weeye waxyaalahay adduunka ugu jecel yihiin oo israadiyaan jannaday jannaday yaallaan waxa adduunka laga raadiyo o dhan xaggay jiraan laakiin waxay u baahan tahay in la shaqaysto un dadku waxay ugu jecel yihiin caafimaadka caafimaad waara weliba uu qofku ugu jecel yahay weligii uusan xanuunsan taa adduunyadan ma taallo ma taallo adduunyada xaggaa laga heli jannadaa laga heli wuxuu bini aadamku ugu jecel yahay inuusan dhiman iska noolaado lagama helo tan jannadaa laga heli wuxuu bini aadamku jecel yahay nicmo oo aan laga qaadan hanti xaasas barwaaqo aan laga qaadanayn inuu jecel yahay weligii uu haysanayo kan lagama helo iyadana hanti kastood haysatid waxa weeye ama iyadaa kaa tegi ama adigaa ka tegaayo xaggaa laga helaa wax kastoo bini aadamku uu jecel yahay xagga ilaahay u diyaariyey laakiin waxaa caqabaad kuu ah shaydaankii iyo naftii oo kuu sawirahaya xumaanta wanaag kuugu sawirahayo waa in marka qofku uu la dagaalamo naftaa iyo shaydaanka inuu la dagaalamo si nicmadan uu helo إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة